wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kulan kula qaatay madax ka socotay hay-adda g iz kulanka ayaa diiradda lagu saaray wada shaqeynta ka dhexeysa wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kaleeto hay-adda g iz iyo weliba sidii loosii xoojin lahaa marka uu kulanku soo idlaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee jubbaland faarax mukhtaar daawud waxa uuna faahfaahin ka bixiyey qodobada kulanka lagu lafaguray
maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay tobanka bishii lixaad labada kun labaatan iyo afarta waxaa wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ah dowlad goboleedka jubbaland nagu soo booqday wafdi ballaaran oo ka socday hay-adda g i z ujeedku wafdiga wuxuu ahaa in aan falanqeyno wada shaqeyntii u dhexeysay wasaaradaha dowladda jubbaland iyo hay-adda g i z mashaariicdii ay wada wadeen wasaaradaha iyo hay-adda waxyaabihii ka qabsoomay iyo caqabadihii hor loo wajahay iyo sidii looga gudbay ayaan falanqeynay waxaa kaloon diiradda saarnay sidii loo dardargelin lahaa wada shaqeynta hay-adda g i z iyo wasaaradaha bahwadaagta la-ah hay-adda g i z waxaan ka wasaarad ahaan u ballan qaadnay sida caadiga ahaydba in aan ka shaqeyn doono sidii jawi wada shaqeyneed ee fiican loo dardargelin lahaa jawiga wada shaqeyneed ee horey ay u wada lahaayeen hay-adda g i z iyo wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland intuu shirka socday waxaa la falanqeeyey mashaariicda hadda pipelineka kusoo jirta ee hay-adda g i z ay u wado wasaaradaha kala duwan ee dowladda jubbaland waxaan bogaadinay shaqada wanaagsan ee ay ka hayaan hay-adda g i z ay ka hayaan dowlad goboleedka jubbaland ugu dambeyntii kulanku wuxuu nooga soo dhamaaday si guul waxaana isku waafaqnay in wada shaqeyntii sii socotay la xoojiyo